waxaa maanta magaalada hargeysa ka furmay shirweynaha madasha dhaqaalaha kaas oo diiradda lagu saarayo dhibaatooyinka dhaqaale iyo sidii xal waara loogu heli lahaa warkan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray wariyaha v o e da khadar maxamed cakulle shirkan maanta ka furmay magaalada hargeysa loogu magac daray madasha dhaqaalaha somalilan ayaa lagaga hadlayaa dhibaatooyinka dhaqaalaha ee somalilan haysta iyo sidii xal waara loogu heli lahaa sida halkudhegga shirka loogu magacdaray waxaa ka qayb gelaya qaybaha kala duwan ee bulshada sida ganacsatada xarumaha cilmi baadhista jaamacadaha shirkadaha xawaaladaha iyo isgaadhsiinta xukuumadda iyada oo hay-ado kala duwan oo ilaa sagaal gaadhaya oo ka tirsan xukuumadda somalilan ay guddi farsamo u saareen oo shirkan abaabushay islamarkaana waxaa v o e ujeeddada ugu weyne shirka laga leeyahay waxaa ka muuqanaysa dadka lagu casuumay oo ah dadka jaamacadaha iyo dadka kale ee waxbartay hadday noqoto dhaqaalayahano cilmi baadhayaal macallimiin kuwaasi oo ilaa iyo siddeed mawduuc doodo furan ka yeelanaya muddada saddexda maalmood ah ee shirkani uu socdo qaar ka mida shirkadaha iyo ganacsatada dhinaca kalluunka oo v o e la hadlay ayaa hoosta ka xariiqay in shirkan ay soo dhoweynayaan islamarkaana u muuqdo sida ay sheegeen xukuumadda oo muddaba ay ka sugayeen inay diyaariso gogol iyo goob ku habboon iyo jawi ay ganacsatada iyo dadka aqoonta dhaqaaleli ay ku soo bandhigaan talooyinka wax ku oolka ah ee lagaga gudbi karo marxaladaha adag ee dhaqandhaqaale ee ku gadaaman bulshada somalilan magacaygu waa mubaarak aadan jaamac faarax waxaan ahay mas-uuliyiinta shirkadda warshadda qasaaca ee berbere samtuna combany marka aad baan ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galno shirkan weyn caalamiga ah ee runtii ah hofdhabarta shirarkeyga aynu qabsan jirray uguna mudan runtii aad baanna ugu mahadinayaa dowladda siday u soo qabanqaabisay ganacsatada iyo madaxweynaha qarankaba inay gartaan maanta inaynu ganacsigeenna fokus ka saarro wax soo saar annaguna waxaanu ka mid nahay runtii kambaniyada waaweyn maanta ee dalka ka jira ee gartay inay dalkooda dib u geliyaan kaloo abuuraan shaqa abuur baddeenna weyn ee baaxadda leh ee weyn aynaan ka faa'iidaysan jirin ee marka la cabirayo la yidhaahdo boqolkiiba saddex ama boqolkiiba shan ayaynu ka faa'iidaysanaa inaan runtii dadka ku jeedinno aanuna gelinay dhaqaale aad iyo aad runtii u ballaadhan oo u weyn oo shirkada waaweyn oo muwaadiniinha ay iska kaashadeen runtii taas baanu aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta diskashankeedii iyo wadahadalkeedii iyo sidii horumar loogu sii samayn lahaa aanu qayb ka nahay waadna mahadsantahay kulli magacay waa ismaaciil siyaad oo cabdi waxaan ka socdaa sakiya fish factory berbera waxaannu shirkan u aragnaa inuu yahay shir aad iyo aad u muhiimah ayaannu aragnaa horena waxaannu ka mid ahayn ka soo qaybgalayaashii ee doodda ka qaatay baannu ka mid ahayn shirkan ee soo ururiyey waxyaalaha ugu muhiimsan ee aannu imanka annagu shirkan u arkayna xagga wax soo saarka badda inaannu lafdhabar weyn u nahay inaannu ka qaadanno inaannu soo saarro kalluunkeenna oo siyaalo fara badan loo isticmaalayo kalluunkii oo qalalan oo dadkeenna reer guraaga waad ogsoon tihiin talaagada ma leh layr nugu filanna ma lihin in kalluunkii kioo qallajisan iyo kioo qoyanba aannu soo saarro inaannu isku dayno annaga iyo wasaaradda beerahoo kale inaannu barro cuntadeenna soomaaliga oo shuuradeennii iyo kalluunkii oo labadii la isku inaannu barro annagoo la kaashanayna xukuumadda iyo annaga waayo aragnimadayada ee koon bay nooga yimaadaan dadka kalluunka naga qaata kalluunka qalalan dadkeennuna ma yaqaanaan waxyaalahaannu kaga qayb qaadanayna fuud securitiga ayay kow ka tahay wasiirka maaliyadda somalilan doctor sacad cali shire ayaa isdultaagay xaaladda iyo duruufaha dhaqandhaqaale ee bulshada somalilan isagoo sawirna ka bixiyey sida ay bulshadu ula tiicayso duruufaha kala duwan ee dhaqaala darro iyo weliba shaqola'aanta baahsan markaan isdultaagno wax soo saarkeenna guud waxaa lagu qiyaasaa saddex bilyan waddamadan jaarkeen haddaad eegto kenya waa laba boqol iyo konton bilyan etoobiya waa boqol iyo labaiyo toban bilyan jabuuti waa saddex bilyan iyo afar iyo iyo afar boqol oo milyan inkastoo jabuuti pobulationkeedu yahay hal milyan oo keliya markaa runtii wax soo saarkeennu guud ahaan waxaa ohan kartaa wuu yeryahay xawl wuu ku socdaa waxa weeye guud ahaan marka laisu geegeeyo waa boqolkiiba saddex sanad laakiin waa boqolkiiba saddexda dadkeennuna ay ku kordhaan taa micnaheedu waxa weeye afar iyo labaatankii sannadoodba mar baa dhaqaalaheennu uu labalaamaa isla markaana dadkeennu uu labalaamaa iminka labada boqol labada kun iyo kontonka waxaa laga yaabaa pobulationkeennu noqdo sagaal milyan ilaa toban milyan dhaqaalaheenna wuu labalaamaya laga yaaba inuu noqdo ilaa lix toddoba bilyan inuu noqdo haddaad markaa aad u qaybiso dhaqaalaha dadka haddaad u qaybiso halkii baynu taagan waayo waxa weye shilinkii dhaqaalaha kordhaba af baa kusoo kordhaaya si guud ahaan dhaqaalaheenu kor ugu kaco waxaynu u baahannahay in dhaqaaluhu ku koro boqolkiiba shan boqolkiiba lix boqolkiiba toddoba boqolkiiba sideed baynu u baahannahay xagga qofkiiba inta kusoo hagaagaysa waxaa kusoo hagaagaya dadkeenna haddii laynoo qaybqaybiyo wixii aynu soo saarra sanadkii waa lix boqol ilaa toddoba boqol oo dollar oo keliya afrika isku celcelis waa laba kun iyo boqol iyo konton marka waxaynu ka nahay isku celcelinta afrika boqolkiiba waxaynu ka nahay boqolkiiba soddon inta ku soo hagaagayso qof aad baynu hoosayna runtii xagga shaqa la'aanta waxaa lagu qiyaasaa dhallinyaradeennu in boqolkiiba shan iyo toddobaatan ay shaqa la'yihiin guud ahaanna dadka ku shaqala magaalooyinka waa boqolkiiba lixdan ayaa lagu qiyaasa haddii aynu eegno xagga ganacsiga waxaynu soo iibsino dibadda ka keenno iyo waxaynu dhoofinno sanadkiina soo dhaafay waxaynu soo dhoofsannay badeecad gaadhaysa laba bilyan iyo toddoba boqoloo milyan waxaynu dhoofinay xoolo iyo waxaan xoolo ahayn oo marka laysku daro noqonaya saddex boqol oo milyan taa micnaheedu waxa weeye waxaynu soo dhoofsannaa toban jeer ka badan waxaynu dhoofinay shirkan ayaa guud ahaanba soo koobaya islamarkaana lagu lafaguraya siddeed qodob ama mawduuc oo xoogle ama ballaadhan kuwaas oo ay ka mid yihiin warshadaha wax soo saarka sugnaanta cuntada tamarta dhoofinta iyo soo dejinta badeecadaha kala duwan maalgelinta shisheeye horumarinta baananka iyo caymiska iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaale qadar maxamed cakuule v o e hargeysa